xalay war saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa ee dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya waddanka waxay isla dalbanayaan one point zero eight billion oo dollar si kaalmo bani aadinimo loo gaarsiiyo three point four million oo qof soo oo soomaali ah dadkan baayaha qabo waa dad ay saameeyeen colaado isbeddelka cimilada iyo baraka sanadkii hore waxaa kaalmo u baahnaa six point two million oo qof sanadkan waxaa kaalmo u baahan four point two million oo qof waxaa hoos u dhacay boqolkii soddon iyo labo waxaa sabab u ahaa saddex waxyaabood kow dowladda oo xooga saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta labo xilli rooba xilli roobaadka guga oo wanaagsanaa saddex hay-adaha oo si joogto ay kaalmada gaarsiin jireen maxaliya dadka tabaalaysan waddanka dhexdiisa waxaa ku barakacsan two point six million oo qof one point five million oo qof oo ka mid ah ayaa u baahan gargaar deg deg ah wasiir xames waxaad ka raalli how codsiga ha ii dambeeya waxaad ka warantaa war-saxaafadeedkan hadda aad soo saarteen iyo dalabkan aad samayseen yaa idinkula jira oo dalabkan waxaana kula jiro maxaa la yidhahdaa oja un-ka waa gartay markaa lacagtan aad dalbanaysaan maxaad maxaad sal uga dhigteen lacagta cadadka intaan la eg baahida ay dabooleyso calculationkan waxaan isla sameynay anagi hay-adaha gargaarkaan isla sameynay baahida hadda hoos bay u dhacday baahidii hore ma jirto waagi hore sanadkii hore waxaan dalbanay one point five sanadkan hoos buu u dhacay one point zero eight billion oo dadkii hataa la la maareyn jiray hoos bay u dhaceen waxay noqdeen saddex three point four million waagi hore waxay ahaayeen afar point two boqolkii soddon ay hoos u dhaceen sababta waa kuu sheegay saddexda qodob aan kuu sheegay dowladda xoog saarta maalgelinta mashruucyada horumarinta xilliga roobaabka guug oo si wanaagsanaa u dhacay iyo hay-adihii oo joogteeyey kaalmadii bini-aadinimada ay siin jireen marka kaalmada bani-aadminimo ee la siiyo dadkan gudaha ku barakacsan iyo dadkan kale baahida qaba gargaarkan la siiyo ama mashaariicdan loo fuliyo ma in cunno un la siiyaa mise waxyaabo kalaa jira oo hay-adaha gargaarka ay dadkani ku tabarucaan baahi baahida haysa maya cunno keliya ma aniga waxaan la laga shaqeynaa hataa maxaa la yihahdaa mashruucda horumarinta maxaa la yihahdaa mashruucda horumarinta in la maalgeliyo in dadkii laga saaro maxaa la yihahdaa humanitarianka loogu bedelo development waa gartay waxayna u ba- badan yihiin barakacyaal oo kasoo barakaceen goobyada oo haddana lagu dayno in relocation lagu sameeyo dadkaan in meelahooda lagu celiyo ayagoon la qasbin marka lacagtan hadda aad dalbateen maxaa lagu qabanayaa ma dadka cunaa lagu siinayaa ma dibudejina loogu samaynayaa mise horumarin lacagtani maxay qabanaysaa saddexdooda baa lagu qabanayaa gargaarkana marna waa si wadaynaa horumarin iyo maxali relocation inaan ku sameyno ku dadaanin sanad dambe haddana ilaa inay hoos u dhacdo maxali qarashka marka yaa u gudbiseen hadda war-saxaafadeedkan ma intaad soo saarteen baad warbaahinta u gudbiseen mise anaga waxaan ugudbinay maxaa la yihahdaa donorskan uwada gudbinay kulli marka haddii lacagtani ay idin soo gaari weydo kale wasaaraddiina ma haysataa ama ma jiraa diyaar garow kale oo ku saabsan in dadkani waa haysanaa waxaan waa kata waa ka tabaabusheesanay maxaa la yihahdaa response plans o emergency yaa jiro qarash waxaa jiro inoo ehaayaan hay-adaha aan ku gargaari karno intaa wax kale aan ka helin marka qorshayaasha wasaaradda hadda u yaala wasaaradda gargaarka iyo horumarinta aad wasiirka ka tahay qorshaha u yaala ee aada isleedahay waa looga maarmi karaa in maalin walba aad gargaar dalbataan maxaa ka mid ah horta wad waddankan horta maxaa la yihahdaa musiibooyinka jiro waa waa cyclical oo wax soo noqnoqdo maaha keliya waa wax shayga rabaani a jiro oo ku saabsan maxaa cimilada iyo maxaa la yihahda environment disasterna waa jira labadaas shay ayaa noo yaala meesha makas marka wadankiina waa la socotaa waxaan wuxuu iska noqdo wax joogtaa soo celcelina marka diyaar garowgaana markas aniga sanad kasta diyaar waa diyaar baan unaa inaan kahorta tusaaloo kale inta badan dadka marna abaaraa barakiciya marna daadadaa barakiciya ma jiraa qorshayaal ka degsan in abaarta naxal loo helo daadadkan biyaha marna dadka daadad ay qaadayaan marna haddana ay dadkii qallayl ku nool yihiin wax xala ama qorshe ka degsan ma jiraa ha waa wadnaa meel fiican ayay noo maraysaa inkastoo maxaa la yihahdaa meel aada u badan tahay meesha dadka ay kasoo wada barakaceen waxay u badan yihiin maxaa la yihahdaa waxay kasoo barakaceen gobolada maxaliba iyo bokool waxaan ku dadaalay in dadkaas ay soo barakaceen sababta culeyska soo koraada magaalada xamar oo kale magaalada muqdisho gobolka banaadir waxaa ku nool mo half million oo qof ayaa ku nool dalkana marxaladu ku jiro waa marxalad degdegu ku jiraa marka adigana waa dareemi kartaa naftigaaga waa gartay waxaad sheegtay in dadkan soo barakacay magaalada muqdisho culayska soo saaray in badankooda ay ka yimaadeen gobolada baay iyo bakool labadaas gobolna waa laba gobol oo wax soo saarku ku badan yahay marka ma ogaateen waxa ugu wacan in dadkan badankooda ay ka yimaadaan dhulkaasi waa laba shay waa dagaal maxaa la yihahda oo iyo maxaa la yihahdaa iyo abaaro oo isdabajoog ah aniga usbuuc ka hore ayaan booqday maxaa la yihahdaa gobolka bay waan soo arkay baahida meeshay jirto marka biyerida ka jiro markii xilligaan la gaaro taasna waan emergency waan u diyaar garoon insha allah inaan ka hortagno marka baahida ugu badan waa biyo la-aan waa biyo la-aan iyo dagaalada oo marka marka marka waxyaabaha looga bixi karo biyo la-aantaasi maxaa ka mid a
in ilaahay loo beriyo iyo anagana aan dadaal dhaceyna maarata roobkoo yar maarata sanadkaas roobkii deerta uma da-in marka taas wuxuu sababay hadda daraas markaa meesha taynaan mas-uuliyiintaan kala hadalnay in dadkan meeshooda lagu hayo sababta dadkaas culaaskooda magaalada ay soo usoo barakacaan gobolka banaadir dhib kaluu noo keeni karaa anaga marka taasaan ka wada shaqeynona aniga iyo hay-adaha samafalka inaan maxaa la yihahdaa oo si deg deg biyo dhaamin deg deg inaan sameyno ceelashii la dayactir oo meelaha oo maxaa la yihahdaa